bsmi اllahi الرxman الرaxim alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى ashraf اlanbiyaaءi waashraf اlmursaliin nabiyina mxamed wعalى alihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilى ywm اddiin ama bacd qaala almusanifu waxaan joognay taqsiim اlkalaami ilaa khabari wainshaa miaalka waxaan joognay afraad wa qaala bacd اlxukamaai libnihi xukamada qaar ka mida baa inankiisii ku yidhi yaa bunaya tacallam xusna alistimaac yaa bunaya igaarkaygiiyow inankaygii yaraayo tacallam waxaad barataa xusna alistimaaci dhegaysi wanaagga baro si wanaagsan wax u dhegayso marka ay dadka kale kuu sheekaynayaan ee dadka kale hadlayaan si wanaagsan u dhegayso kamaa tatacallamu sida aad u baranayso xusna alxadiidi sheeko wanaagga markaad adigu sheekaynayso sidaad u jeceshahay in lagu dhegaysto oo hadalkaaguna wanaagsanaado sidaasoo kale dadka kalena u dhegayso halkan laba ficil baa ku jira oo tacallam oo dalab ah iyo kamaa tatacallamu xusna alxadiid marka saddexdii hore miihaal waxay ahaayeen khabar bay ahaayeen ee saddexda beyd ee shicirkaa uu inagu kala miaaliyey saddexduba khabaray waxay ahaayeen war khabara bay ahaayeen oo inoo sheegayo oo ama run ama been midu noqon kara laakiin kan kan u dambeeya oo kale tacallam markuu leeyahay odaygu inanka ku leeyahay tacallam baro dee odayga waa run iyo been midna lama odhan karo waa runta iyo waa beenta midna lama odhan karo ee amar buu siinayaa amase waa irshaad buu siinayaayo waa alab marka kaasoo kale insha baa laodhanaya insha baa la odhanaya miaalka shanaadna waxa weeyaan waa awsa waa dardaarmayoo cabdullaahi ibnu cabbaasin cabdullaahigii ina cabbaas ahaa radia allaahu canhuma rajula nin buu la dardaarmay fa qaala waxau yidhi markaa cabdullaahi ibnu cabbaas laa tatakalam ha ku hadlin bimaa laa yacniika waxaan ku khusayn ha ku hadlin waxaan dani kuugu jirin oo dantaada ahayn ha ka hadlin ama ha ka hadlinba wadaaci ilkalaama hadalkana ka tag fii kaiirin in fara badan oo mimaa kii a yacniika ku khuseeya waxyaaba badan oo ku khuseeyana ha ka hadlin xataa tajida lahu ilaa aad uga helayso mawdican meel yani horta marka hore waxaan dantaada ahayn oo maaragtay aan dani kugu jirin haba ka hadlin khayr uun dee wixuu kugu jiro un ka hadal iyo wixii ku khusaya hadalka markaa lafteeda kugu munaasabka ah ee dani kugu jirta laftiisana mar walba ha hadlin mar walba ha sheegin marka aad munaasabad u hesho sheeg waa tala fiican waxaa jira waxaad adigu qabto oo saxa oo xaq ah laakiin mar walbaba inaad ra'yigaaga muujiso oo may tahay aniga waxaasa ila tahay oo ku xujaysanto oo dadka muran xiijiso hadday de iyana muran kaa horkeenayaan dee munaasabba maaha maraan haddaan meesha muran ku jirin oo lagu dhegaysanayo oo lagu diyaar yahay markaa ka hadal yani mar walba inaad niqaash iyo maaragtay hadalkaad ku hadlaysaa waa sax oo xaq laakiin hadalka xataa xaqa ah ee adigu aad xaq u leedahay inaad sheegto u meelday saasuu warkaasi odhanayaa marka laa tatakalam ficilkaas waa ficil dalabi ah macnaha waxa uu ka nahiyeyahay ou leeyahay ha ku hadlin waxaan ku khusayn ha ku hadlin wadaci kalaama hadalka ka tag labadaa ficilba markaa waa inshaa cabdulaahi ibnu cabaas radi allahu canhuma runbaad sheegaysaa iyo been baad sheegaysaa midnaba lama odhan karo ee waa hadal inshaa ah oo bilaabay ama ka qaado ama ha ka qaadan weeyaan wa qaala waxau yihi abu ayib almutanabi waxa uu yidhi laa talqa dahraka ilaa hayra muktarisin maa daama yasxabu fiihi ruuxaka albadanu laa talqa ha la kulmin dahraka zamankaaga ha la kulmin ilaa hayra muktarisin ilaa xaalaa tahay mid uu aabba yeelaya kayrkii mooyaane zamankaaga ha ku qaabilin inaanad uba aabba yeelayn zamanka uba aabba yeelayn mooyaane aana damba ka gelin maadaama inta uu daa'imsan yahay maadaama inta uu daa'imsan yahay yasxabu inuu la saaxiibsan yahay fiihi zamanka dhexdiisa ruuxaka naftaada albadanu jirhku maadaama intuu daa'imsan yahay yasxabu inuu la saaxiib yahay oo la socdo albadanu jidhku waxa uu la socdaa jidhkaaga ruuxaka ruuxdaada macnaa inta nafi kugu jirto zamanka hawe aabba yeelin dembe ha ka gelin buu ku leeyay mar waa macaan mar waa qadhaadh mar waa abaar mar waa aaran mar waa kaa farxinaya mar waa murugu ayuu wataa mar waad dhacaysaa mar waad baasaysaa haddaba dembe ha ka gelin waayo zamanka caadadiisa waxay tahay wuxuu leeyahay suruuf iyo gedgedi buu leeyahay si ma wada ahaato adduunyadu mar haddaanay si wada ahanayn buu ku leeyahay qofka mar hadduu nool yahay labadaaba waa ku iman karaan seben barwaaqaa iyo seben abaara labaduba waa ku iman karaan haddaba yani ha quusanin intaad nooshahay falaa yasa maa alxayaa falaa yasa maca alxayaa laa talqa irshaadka marka noocaasa dee waa inshaa lama odhan karo run baad sheegtay ama been baad sheegtay laa talqa dahraka ilaa hayra muktarifin maadaama yasxabu fiihi ruuxaka albadanu waayahay saasuu ku leeyahay oo sanadka hawa aabba yeelin wuxuu kaa nahiyayaa inaad sanadka aad aabba yeesho saddexdaa miihaal ee dambe saddexdoodu waa inshaa oo qofkii ku hadlay lama odhan karo run baad sheegtay ama been baad sheegtay midna lama odhan karo marka qawaacidka unbaad ka soo raacaysaa oo inta hadalka ah waynu macnihiisa waynu sheegnay waxbaa idinkaa iska soo akhriyaya wax dhiba inaan carabka marino inta sharxaa dhib male alqawaacid alkalaamu hadalku qismaani ayduu qismayna hadalku laba qaybood buu qaybsamaa qismun qaybi khabarun waa khabar wa qismun qaybta labaadna inshaaun waa inshaa culamaau balaaqa hadalkii labadaa unbay u qaybiyeen iyagiinbaana iyagunbaana maaragtay u khibrad badan hadalka marka hadalka waxay idhahdeen khabar iyo inshaa buu qaybsamaa haddaba fal khabaru khabarku maa yasix waa waxay ansaxayso ama ay suuragal tahay an yuqaala in la yidhaahdo liqaaliihi liqaa'ilihi kii yidhi waxaa ansaxaysaa in lagu yidhaahdo kii yidhi ee hadalkaa ku qowlay innahu ninkaasi ama qofkaasi saadiqun waa ku run sheegay fiihi khabarka warkaa ama hadalkaa uu sheegay run buu ku sheegaya in la yidhahdo ow kaadibun ow kaadibun fiihi ama been buu ku sheegay markan adigu aad ku hadashay hadalka waa wax kaa horreeyey oo aad ka warramayso dee inaba waynu warka waynaanaa waa dhacdo waxaasaa dhacay roobaa daay xalay togii daad baa maraya waaya xalay buu soo dhacay haddii la soo eego biyihii marayaan dee sadaqta haddii aanay marayna kadabta marka waa warka noocaasahoo hadalkan hadda aad ku hadlayso waa hadal yani ka sii horreeyey waa wax ka sii horreeyey waa waxaad adigu un qadiyad aad sheegayso oo aad nisbo aad ka dhaxaysiisay maarata muslim musnaduleehi haddii ay run tahayna waa run haddii ay been tahayna waa been waay maxaasaa la yidhahdaa marka khabar la yidhahdaa fa in kaana alkalaamu haddaba hadalku haddii uu yahay mutaabiqan mid waafaqsan hadduu yahay lilwaaqici sida jirta oo marka aad sheegto sida waaqica ah ee dhabta ah ee arlada korkeeda ku sugan ama arlada korkeeda jirta ilaa warka adigu keligaa ma haysida marka lagula eego hadduu waaqica waafaqsan yahay kaana wuxuu ahaanayaa kalaamkaasi kaana wuxuu ahaanayaa cafwan qaa'iluhu kii ku hadlay hadalkaa wuxuu ahaanayaa saadiqan mid run sheegay buu noqonaya wa in kaana hadduu yahay hayra mutaabiqin midaan waafaqsanayn lahu ee lilwaaqici waaqici midaan waafaqsanayn hadduu yahayna kaana wuxuu ahaanayaa qaa'iluhu kii ku hadlay hadalkaa ama khabarkaa sheegay kaadiban buu ahaanaya kaadiban fiihi oo labadaa markaa inuu noqdo khabarku sidqi iyo kadib jumhuurulculamaa saasay qabaan oo waxay idhaahdaan khabarka warka la sheegaa ama waa run ama waa been alkhabaru yakuunu saadiqan idaa daabaqa alwaaqic sida jirta hadduu waafaqo waa run wa yakuunu kaadiban idaa lam yakun kadalik dee warku haddaanu waaqaca waafaqsanayna waa been waa saas saasay idhahdeen laakiin niman la yidhahdo muctasilo oo laba nin oo weliba isu sheekha oo nin lan la yidhaahdo maaragtay jaaxid camar ibnu baxar miyaa la odhan jiray oo ku sheegan balaaqada iyo luqadda carbeed ku sheegan oo helbayaan ah iyo nin isagana sheekhiisa ahaa ee la odhan jiray ibraahim ibnu yasaar annadaam annadaam lagu naanayso ayaa iyagu khilaaf keenay oo midba ra'yi buu keligu ku tegey ibraahim ibnu yasaar wuxuu leeyahay warku waxa weeyaan hadduu qofka ictiqaadkiisa waafaqo sida qofka ay la tahay isaga yaa haddii uu waafaqo waa run hadduu waafiqi waayo ictiqaadkiisana waa been oo haddii mutalba xalayta uu yidhaahdo nin togi waa soo dhacay oo roob baa soconaya ama uu ku yidhaahdo walaalkaayo adigu maqnaansho aad ku ogeyni hebelow hee walaalkaa waa soo galay xalay buu soo galayoo safarkii waa ka soo galay jaaa akuuka mina safari buu ku yidhi muxuu arkay talow ninuu eeg buu arkay qof gurigiisii ka hadlayoo arkay gaadhigiisii oo aan cid kale kaxaysan jirin buu ku arkay suuqa maraya dabeedna asigun bay ula noqoto dabeedna wuxuu ku yihi jaaa akuuka mina safar waay haddii uu sidaa u ictiqaadsan yahay oo ay ka run tahay hee hadalkaasi waa run haddii aanu ka run ahaynna waxaa weeyaan hadalkaasi waa been buu yidhi waafaqa kae munaafiqiintiiyo ayuu soo deliishanayaa idaa jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulullah wallahu yaclamu innaka larasuuluh munaafiqiintu markay nebiga u yimaadeen ay idhaahdeen waanu qiraynaa inaad rasuulkii ilaahay tahay ayaa ilaahayna yidhi ilaahay baa ka markhaatiya inay munaafiqiintu been sheegayan ilaahay baa og waa been bay sheegayaan hadalkaas run ku sheegi maayaan waayo ictiqaadkoodaana waafaqsanayn adigu sax rasuulka ilaahay baa tahay laakiin iyagu sidaa ma aaminsana mar haddaanay aaminsanayn hadalkoodii been baa laga sheegay marka waxa la qofka waxa uu sheegaya haddaanu aaminsanayn buu yidhi hadalkiisu waa been waxa uu sheegaya hadduu aaminsan yahay sidaa la noqotayna waaba run hadday doonta haddamaba jirto halkaasuu maray isagu jaaxidna hadal dhexdhexaada uu tegey oo wuxuu yidhi qofka haddii hadalkiisu waaqaca waaqaca sida jirta iyo ictiqaadka isagu siduu u malaynayo hadday labadaa waafaqsan tahay hadalku run buu noqdaa laakiin labadaas hadday iskhilaafaan wax dhexdhexaada buu noqdaayoo aan midnaba ahayn beenna maaha runna maaha marka kaas haddii sida isaga la tahayna ay khilaafsan tahay ama waaqaca ay khilaafsan tahay sida uu sheegay marka hadalkan ama mabxaskaasi balaaqada kumacilaaqa lama laha cilmulbayaanna maaha cilmulmacaanina maaha waa mutakalimiinta hadalkooda qolada caqiidada iyo waxaas laakiin balaaqada way soo dhexgeliyeen saa daraaddeed unbaa un looga hadlaa marka ninka jaaxid la yahdaana isagu wuxuu soo deliishaday gaalada mushrikiinta carbeed hadalkoodii ay nebiga yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam aftaraa cala allaahi am bihi jinna oo waxa weeyaan hal unabbiukum maxay aayadda biligeed ahaa suuratu saba aayadda ka horaysa hal adullukum calaa rajulin haa waxay idhahdeen maynu tusaanin yunabiukum idaa muziqtum kula mumazaqin inakum la fii khalqin jadiid marka aad baaba'daan oo googo'daan oo ciidda ku darsantaan oo aad lafo iyo wax walba noqotaan oo baaba'daan qof nin le waa laydinsoo noolaynaya oo dib baa laydinsoo cusboonaysiinaya ninka hadalkiisa ma laydin sheegay ma idinka warramaa ninkaasu aftaraa cala allaahi kadiban ma ilaahay uu been ku abuurtay oo waa beenawaas aan bihi jinna mise wuu waawaalaya marka wuxuu leeyahay kii iftiraagu dee la garayo hadalka muftaraagahi waa been laakiin ka waalane hadalkiisu qof waalan hadalkiisu beenna maaha runna maaha qof waalan hadalkiisu beenna maaha runna maaha halkaas wuxuu ka soo qaatay waasida inay jirto waxaan run ahayn beenna ahayn intaba waa laga jawaabay waxba markaa faa'iido weyn nooguma jirtee hadalku sida jumhuurtu culammadu ay idhaahdeen haddii khabar la sheego ama waxa weeyaan waa sidqi ama waa kadib hadduu waaqaca waafaqsan yahay waa sidqi hadduu waaqaca khilaafsan yahay ama sida dhacdayna waa kadib nebigana calayh salaa slam xadiiskiisa saasaa laga fahmaya man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninkii igu been abuurta mutacammidan xaala u yahay nin maarata u kasaya kaasi yani falyatabawa maqcadahu min annaar ha dego naarta boosku ka degi lahaa ha kusii talagalo marka waxaa laga fahmayaa been aan mutacamid ahayn inay jirto de man kadaba calaya mutacamidan sooma marka qofku isagoo aan mutacamid ahayn oo u qastiin baa dhici karta inuu been sheego marka beentu waxay noqotaa mid loo qastiyey iyo midaan loo qastiin sidaa daraaddeed beeni waa un been ha kala dee dembi yarata hadhow wlkabaru kabarkii maa yasixu wax ansaxaysa weeye an yuqaala in la yidhaahdo liqaa'ilihi qaa'ilkiisii la yidhaahdo kii ku hadlay inahu qaa'ilku saadiqun waa ku run sheegay fiihi hadalka dhexdiisa ama khabarka aw kaadibun fiihi ama waa ku been sheegay khabarka fain kaana alkalaamu hadduu hadalku yahay mudaabiqan mid waafaqsan oo daboolaya lilwaaqici sida jirtaa ahy kaana qaa'iluhu saadiqan qadima akhbuka min asafari haddii uu qofku yidhaahdo oo walaalkaana maqnaa oo dee waa sidaa noqoto markii lasoo arko la yidhaahdo waa runtiisa waa yimi waa run haddii aanu iman ismootiiyeyna beenunbay ahayd ma ima weyaan markaadi wain kaana haddii uu yahay hayra mutaabiqin mid aan maaragtay waafaqsanayn lahu waaqica waafaqsanayna kaana wuxuu ahaanayaa qaa'iluhu kii ku hadlay khabarka kaadiban been mid ku sheegay buu ahaanaya walinshaau inshaaguna waxaa inshaaga la yidhahdana maa laa yasixu waxaanay ansaxayn weeyaan an yuqaala in la yidhaahdo liqaa'ilihi kii ku hadlay inahu saadiqun waa ku run sheegay fiihi hadalka dhexdiisa aw kaadibun fiihi ama waa ku been sheegay midna la odhan oo qofka hadduu ku idhaahdo qum istaag waa beentaa dee maxaa miyaad odhanaysa qor uktub waa beentaa iyo waa runtaa midna odhan mayside inaad amarkaa qaadatiyo inaad diidoon baad ka dhaxaysaa hadduu kaa nahiyeyna waa saas oo kale tamanigii iyo maxaan ku dhahdaa dee lakureeyey shan oo baa lagu diraaseeyaa qaybta ka mid a dalabiga ayaa balaaqada lagu diraaseya way noo iman doonaan insha allahu tacala likulli jumlatin jumlo walba waxaa u sugan oo min jumali alkhabari walinshaai jumladaha khabarka iyo inshaaga ah waa inaga nidhi jumlo ayay ka hadashaa balaaqadu hadal la tarkiibiyey oo musnad iyo musnadulehi ka kooban iyo wixii sii dheer oo mutacaliqaad ama quyuud aynu u bixinay jumlad kastoo noocaasiba waxaa u sugnaaday rugnaani laba tiir baylada maxkuumun calayhi mid la xukmay dushiisa oo loo yaqaano almusnadu ilayhi loo yaqaano waa maxkuumun bihi iyo mid xukun ah shayga la xukmay oo musnadka la yidhaahdo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa al awalu ka hore waxaa lagu magacaabaa oo maxkuumun calayhiga aynu leenahay musnadan ilayhi baa lagu magacaabaa kii xaggiisa ee loo tiiriyey xaggiisa wax loo tiiriyey oo aynu dhino waa mubtadaha ama wixii asalkiisu mubtada ahaan jiray ama waa faacilka iyo naailfaacilka waaanika labaadna rukniga labaadna waxaa lagu magacaabaa musnadan mid la tiiriyaa lagu magacaabaayo waxa weeyaan waa kanaynu leenahay waa khabarka khabarka mufradka ah ama khabarka jumlada ismiyadaa dhacay amase waa ficilka wamaa zaada wixii ka siyaaday calaa daalika arrintaa wixii ka siyaaday labadooda maa zaadahaasoo kayraalmudaafi ilayhi mudaafi ilayhi aan ahayn aan mudaafi ilayhiga ahayn iyo wasilati silada ahayn fa huwa qaydun qayd baa loo yaqaanaa waxay ka cabiraan quyuud bay idhahdaan waxaa kaloo ka cabiraan mutacalliqaadta aan sheegayno naxwaha haddaad eegtana fadlay ka cabiraan wa xadfa fadlatin ajiz ayib marka waa sidaas waa sidaas haddaba jumlada ismiyada iyo jumlada ficliyadaahi waxaas baa la baarbaaraa jumladu hadday ka bilaabato ismi oo musnad ileyhi mubtadaa ka bilaabato asalka wadcigeeda waxa ay faa'iidaysaa un waxa weya hubuutu shayin lishay shay inuu shay u sugan yahay saasay asalkeedu ku faa'idaysaa oo haddaynu nanaano alhawaau muctadilun alyawma maanta hawadu waa muctadil oo hawo wanaagsan oo aan kulayl ahayn qabowna ahayn alhawaau musnadun ilayhi muctadil waa musnadki waa jumla ismiya arrintaa waxaa laga fahmaa uun inaynu maaratay ka hadlayno hawadaasu inay iska muctadil tahay xuduud iyo istimraar midna ma faa'iidayso laakiin waxay ku faa'iidaysaa jumlada ismiyadaahi qaraa'in marka la helo qaraa'in baa waxay ku faa'iidaysaa jumladaasu inay dawaam iyo istimraar ay faa'iidaynayso qaraa'in marka la helo jumlada ismiyada ma maqashay jumla ismiyaha waxay faa'iidaysaa hubuut iyo istiqraar iyo istimraar bay faa'iidaysaa macnaha qaraa'in bay ku faa'iidaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay ku yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim wa innaka adigu nebi maxamedow la calaa khuluqin dabeecad ayaad ku kor sugan tahay dabeecaddaas oo cadiimin weyn hadalkaa waxaa laga fahmayaa in waxa la yidhaahdo addawaamu walistimraar weligiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeecaddiisaa wanaagsani isma bedelayn oo wuu ku dul sugnaa markaad eegto dee madxiga ku jira markaad eegto tawkiidada la geliyey markaad eegto ma garanaysaa marka jumlada maaragtay ismiyadaahi bilqaraa'in ayay waxay ku faa'iidaysaa bihubuuti walistimraari wadawaam bay ku faa'idaysaa qaraa'in bay ku faa'idaysaa jumlada ficliyada ahina asal ahaan waxaa loo dejiyey marday jumladu ficliye tahay ficilka waxaa loo dejiyey liifaadati alxuduudi fi zamanin mucayan laakiin isaguna maaratay qaraa'inbu wuxuu ku faa'iideeyaa laftiisu tajadud iyo xuduu tajadud iyo xuduud buu ku faa'ideeya qaraa'in jumlada maaratay ficliyada ficil ka bilaabata oo markii ninkii uu ammaanayey la odhan jiray mutanabbi ayuu wuxuu ammaanay sayfu dowla marka wuxuu yihi tudabbiru sharqa alardi waalqarbi kafuhu tudabbiru way maamushaa gacantiisa ayaa bari iyo galbeedba dhulka barigiisa iyo galbeedkiisaba gacantiisa ayaa maamusha buu yidhi walaysa lahaa yowman min almajdi shaaqilu hadalkaa madxiga ah oo la leeyahay gacanta ayaa maamulka dhulka ugu jiraa bari iyo galbeedba waxaa laga fahmayaa arrin mustamir mutajadida inay tahay oo marba soo cusboonaanaysa oo adigu jumlada markaa ismiyadaahi waxay faa'iidaysaa istimraar iyo hubuut qaraa'in bay ku faa'idaysaa jumlada ficliyadaahina lafteedu tajadud iyo xuduud bay faa'idaysaa qaraa'in bay ku faa'idaysaa intaas baynu halkaa yar ka daba tuuraynaa insha allahu tacaala waay namaadajka u horeeya oo sheekh uu ka ka hadlay haddaynu kaasun ku darno bal eeg namudajun hada namudajun libayaani awaaci iljumali waxaa halkan aynu ku caddaynaynaa jumlooyinka noocyadeeda wa tacyiin ilmusnad ileyhi waalmusnadi iyo inaynu maaragtay cayino kala saarno musnad ileyhiga iyo musnadka kala saarno fii kulli jumlatin ra'iisa jumlo kastoo ra'isa jumlada ra'iisada waatii hadda aynu ka soo hadlayno waa jumlada musnadka iyo musnad ileyhiga ka kooban ee aan maaragtay qeyd ahayn qeydun lisaaxibiha aan ahayn waa jumlada mustaqilada weeye aljumla almustaqila oo aan qeyd ku ahayn hayrkeed ayaa jumla ra'iisa la yidhahdo qaala cabdulxamiid alkaatib qaala waxau yidhi cabdulxamiid alkaatib cabdulxamiidkii kaatibka ahaa wuxuu yidhi waa sheekhii caanka ahaaye waxa weeyaan qoraalka iyo inshaaga caanka ku ahaaye cabdulxamiid alkaatib khulafadii reer banoomaye kii u dambeeyey marwaan ninkii loodhan jiray marwaan bay ka bilaabmaan marwaanna way ku dhammaadaan labiyo toban nin weeyaan khulafaau bani umaya oo marwaanna ka bilaabmaan marwaan muxakam waxayna ku dhammaadaan marwaan kaa u dambeeyey ayuu kaatibu ahaa saaxiibu ahaa oo cabaasiyiintu markay meesha ka tuureen markuu cararayna wuu la cararay masar baa labadoodaba lagaga daba yimi lagu dilay khaliifadii saaxiibkiisa wuxuu ku yidhi niow adigu farsamo yaqaan baa tahay oo nin sanaacadan qoraalka iyo aad iyo aad ugu xarifa baa tahay waa laguu baahan yahay orod ku noqo dowladdii iyo qoladayna inqilaabtay haddaad doonto waa lagu karaamaynaya adoo halkii xafiiskii iyo karaanigii baa lagu dhiibayaa dee iskaga keexar maya maya buu yidhi qofka saaxiibka ah hadduu dhib qabana dhibta la qaybso haddii uu dheef qabana dheefta la qaybso inaa halka iskaga tago halkii iska tago halkii lagu soo dhaweeya adigana aad duumasho iyo cadaab ku jirto wax baan kula qabaya meel baan ku wada baxaynaa deedna sidii baa lagu dilay isagana qaala cabdulxamiid alkaatibi waxa uu yidhi yuusi isagoo la dardaarmaaya ahla sinaacatihi dadka farsamadiisa yaqaana oo maaragtay sancada qoraalka dee berigii hore waxawey gacanta wax lagu qori jiray markaa ninba ninkuu ka qoraal wanaagsan yahay ayaa xafiiska loo dhiibi jiray bimaxaasin alaadaabi aadaabta wanaagsan isagoo kula dardaarmaya wuxuu yidhi tanaafasuu ku tartama yaa macaashir alkutaabi kuwa wax qorow waxaa ku tartantaan fii sunuufi alaadaabi aadaabta noocyadeeda macnaha cilmiga iyo adabka ku tartama wa tafahamuu fahma buu yidhi fi diini diinta fahma wabda waxaa ku bilowdaan bicilmi kitaab illaahi caza wajalla ku bilaaba kitaabka ilahay horta barta oo korka ka qabta qur-aanka uma alcarabiyati deedna cilmucarabiya barta naxwe iyo sarfi iyo luqo iyo maaragtay balaaqadiisa iyo waxaana barta fa inahaa iyadu nafaaqu alsinatikum carabkiina waxaa weeyaan nafaaqeeda weeyaan macnaha waxaa xayaysiinaya ee suuq geynaya qoraalkiina suuq geynaya waa luqadiina uma ajiiduu wanaajiya alkhada khadkana wanaajiya khadkaa qoraysaanna wanaajiya fa inahu isagoo khadkaasina xilyatu kutubikum kutubtaa qoraysaan quruxdeedii weeyaan warwuu weriya al ashcaara gabayadana weriya gabayada carbeedna weriya wacrifuu waxaa garataan qariibaha keeda qariibka ah en dadku wada aqoon iyo wa macaaniha wa ayaam alcarabi maalmihii carbeedna iyadana maaragtay weriya iyadana oo garta ayaamu alcarab waa maalmihii ay dagaalami jireen carabtu marka ayaamu lcarab baa laihahdaa xataa dagaalkaasi hadduu afartan casho socday cafwan afartan sano hadduu soconayay dagaalkaasi ama labaatan sano oo labadaa qabiil uu udhexeeyey waxaa la iska odhanayaa yom lcarab baa la iska odhanaya ama ayaam lcamar baa la odhanaya iyo walcajami waa ayaam alcajami carabta cajamtu maalmaha islaysay ama waqtiyada islaysay barta waa axaadiiaha wararkoodii wasiyaraha fa ina dalika kaasi muciinun lakum wuxuu idinku taageerayaa calaa maa tasmu waxa ay u taagayso u socoto u kor noqonayso ileyhi xaggiisa himamukum hamadiin bal hadda hadalkaa eega tanaafasu waa inshaa tafahamuuna waa inshaa wabda'uu waa inshaa fa innahaa nafaaqu alsinatikum waa khabar waxaa carabkiina suuq geynaya ee tarwiijinaya waxa weeyaan waa waka ajiidu waa inshaa xilyatu kutubikum waa khabar warwu lashcaara waa inshaa waacrifuu qariibaha wa macaaniha waa inshaa wa ayaama alcarabi waalcajami wa axaadiiha wasira fa ina dalika muciinun taasi waa khabar iyadu lakum waay beydkaa umaynu ku daraynaa qaala abu nawaasa qaala abu nawaas kitaabka waxay ka maqan tahay miyay ahayn dayib xaashidana baaba go-aan buu wadaadkiisoo qoray qaala abu nawaas wuxuu yidhi alrisqu waalxirmaanu majraahumaa bima qada allahu wamaa qadara fasbir ida dahru naba nabwatan fajunnat alxaazimi an yasbira alrisqu risqiga iyo walxirmaanu qadoodiguba majraahumaa socodkoodu waxaa weeyaan waxa ay dareeraan bimaa qada allahu waa wixii ilaahay xukumay oo qadaray iyo wama qadara weeyaan alrisqu walxirmaan qofka ilaahay arsaaqda u waasiciyey iyo walxirmaanu qadoodiga ku qadiyey ee ku yareeyey ama ku cidhiidhiyey majraahumaa socodkoodu bimaa qada allahu waa wixii ilaahay xukumay wamaa qadara uu qadaray weeyaan masaladan hadeete risqiga oo dadkii qaarna loo waasixiyey qaarna ay soo qaban la'yihiin oo aanay quraacdii iyo ruudhidii helin qaarna dee ay dhinac walba iska dhigeen waa masalo maaragtay aad iyo aad shucaraduna uga hadleen dadkuna uga hadleen oo iska noqotay maxaanku dhaahdaaye deellaydii gabayaaga midba dhinac ka soo geli jiray waayo waxaa la arkayaa qof maaragtay nacasahoo maasha allah iska ladan haddana waa iska miskiin xoogaasi unbaa ilaahay usoo geliyayde iyo bahal fariidaho dabshaana aan soo qabanayn markaasaa shucaradu aada uga hadlaan marka arisqu risqiga ilaahay ku waasicinaya iyo walxirmaani qadoodigu majraahumaa makaanu dareerkoodu macnaha sidaa ay ku soconaysaa waxa weeye waa bimaa qada allahu wamaa qadara we haddaba wuxuu ku yihi fasbir sabir ida dahru naba nabwatan idaa naba nabwatan idaa naba dahru zamanku hadduu afbeelo nabwatan oo macnaha waxba aad weydo wey fa junnat lxaasimi qofka go'aan kale gaashaankiisu an yasbira waa inuu sabro naba waxaa la yahada naba sayfu waa marka seeftu wixii lagu dhuftay ay ka soo boodo ee ay jari weydo ayaa la yidhahdaa lakiin wuxuu ujeedaa macnaha haddaad dee soo qaban weydo ay kugu adkaato marka alrisqu waalxirmaanu majraahuma bimaa qada allaahu wamaa qadara taas waa khabar waad aragtaa fasbirna waa inshaa ida dahru naba nabwatan fajunnat lxaasimina an yasbira iyaduna waa inshaa waay intaa tamaariinta iyo kitaabkuna waa uu ka shaqaynayaa insha allahu tacaala tamaariin fara badan oo fawaa'id leh oo ashcaar leh oo xikam lehna way ku jirtaaye waxa weeyaan iyadoo iska soo akhrisanaysaan dersiga labaad oo khabarka ku saabsan al ku saabsan maaragtay waa alkhabar hadalkii markaynuu qaybinay khabar iyo inshaa khabarkiibuu haddana uu ka hadlayaa oo marka hore khabarkii baynu ka hadli doonaayo waxaa weeyaan duruusta ay ka kooban tahay cilmumacaaliga waxaa ka mid a wax la yidhaahdo axwaalu isnaad alkhabari khabarka maaragtay musnadkii musnadiga ka kooban axwaashiisa waxa uu yidhi markaa darsul awal waxa weeye alqaradi ujeeddada min ilqaa'i alkhabari khabarka loo sheego inaad war sheegto maxaa keena horta inaad noo warranto ilaa dadka waxa weeyaan khayr iyo shar waa loo qorayaa inay iska aamusaan baa u fiicane qofku markuu hadlayo ee war sheegayo maxaa ku kalifa ujeeddadu keliya maxay tahay taasuu ka warrami doonaa waxaanay odhan doonaan dadku afar bay noqonayaan khulaasadiisu nin warka aad og tahay wuu ogyahay oo wixii dhacayba oo aad u sheegi lahaydba isagaa dee wuu ka warqabaa ninna ma oga oo khabar maafish weeye waxaa ma oga ninna waaba diidan yahayba oo warkaa aad sheegayso e doorashadii hebel baa helay hebel baa ku guulaystay my my may lagama helin buu leeyahay isagu waa munkir halkan la soo taagan yahay mid kalena waa mutaradid xoogaa shakiyaa ku jira horta afartaa uun qof baad u warramay karta qof warkan aad sheegaysa horu ogaa war la qabaa xiise ma leh iyo mid aan ogeyn oo hadda aad u sheegayso iyo mid munkira oo inkaar la soo taagan oo le ma jiro taas ma dhicina muu dhicin hebel waay iyo waa dhacaye waa boosay waa arrinta hadda taaganoo taasaynu misaalka ku soo qaadanayna iyo mid maaragtay ka shakisan marka waxay ku leeyihiin culamaa ulbalaaqa kii isagu maaragtay warka ogaa looma sheego oo waxa weeye dee war la qabaa xise ma leh wakhtigaad ka luminaysaa maxaad ka warramaysaa dee hadduu kula og yahayba maxaad ka sheegaysaa ka labaad oo la yidhaahdo maaragtay munkirka munkirka isagana waa loo sheegaa laakiin waa loo adkayaa waajib waa inaad hadallo aad adag aad ugu sheegtaa oo u dhaarataa oo u adkaysaa munkir baa la yidhahdaa kii mutaradidka ahaana waxa wanaagsan baa layahay in loo adkayo marka taasi waa dersiga dambe oo adlul khabar buu noqonayaa laakiin hadda halka kan cafwan waan waan waan wahmiyo wahmiga ila yar tegey laba ujeeddo midunbaad hadda u sheegi kartaa waxa weeye inaad warka faa'iidayso oo qofku war aanu ogeyn aad u sheegto war aanu ogeyn aad u sheegto iyo inaad u sheegto warka adiguna inaad ogtahay matalan isagaa laftiisaabaad uga warrantaba war hebelow he inan baa kuu dhashay oo inanka u dhashay dee isagaaba inankiisi yahay isagaaba ogi isagaaba islaanta dhakhtarka geeyey maxaad ugu leedahay inan baa kuu dhashay macnaha waxa weeya waan ogahay inaan inan kuu dhashay farxaddaan kula qaybsanaya wey waxaa leehdaa laazim ulfaa'ida kaasi loodhanaya laakiin islaantiisii hadday ku umushay tuulo yaroo aan telefoonna tegin oo adigu aad soo martay oo la islaanta hebeel ba halkan inan ku dhashay inankaana la sugayeyba oo aad u timaado waryaa hebelow he maanta war farxadlaan kuu hayaa waay shaaran hayayaal waa maxay inan baa kuu dhashay kaa waxaa la odhanayaa baa la yidhi maaragtay faa'idat alkhabar warka qofku aanu ogeyn ee aad u sheegto waa faa'iidatulkhabar warka uu isagu og yahay ee aad u sheegtana waxaa la yahay laasim ulfaa'ida oo macnaheedu wuxuu noqonayaa inaad adiguna og tahay inaad u sheegto inaad adiguna og tahay inaad ugu sheegtay haddii labadaa aanu hadalku faa'iideyn oo khabarku labadaa aanu faa'iideyn waxaa la yahdaa wax la yahdo khuruuj muqtada daahir wax la yahdo muqtada daahirkii waa ka baxayoo waa jiraan hadallo noocaasi laakiin waxa uu faa'iideeyaa waxyaabo kale oo aynu arki doonno oo ay ka mid tahay maaragtay qoomamo inay tahay ay ka mid tahay qofkii oo qoomamoonayo saa war u sheegay qofkii oo faanaya oo saa warka u sheegay ee murugo iyo taxasur iyo waxyaabahaas inay ka keeneen yaa ilaahay marka uu maaragtay ka warramayay tabaaraka wa tacaala maryama bintu cimraan markii ay baytulmaqdis ay u nadartay ilmaha ay dhali doonto ay tii ilmahaasaan ilaahaw gurigaaga ka shaqayn doona masaajidkaaga oo ayna islahayd inanba dhali doontaa dabadeedna inan ka noqoto maryamo ka noqotay imraatu cimraan oo maryamo dhashay cafwan markaa dee waxay tihi rabbi innii wadactuhaa unha rabbi rabbigayo innii anigu wadactuhaa waxaan umulay unha inan baan dhalay inan baan umulay waaya ilaahay ma ogyahay inay inan umushay mise ma oga wuu ogyahay oo maaragtay faa'idat lkhabar ma aha laasim ilfaa'idana maaha oo waxa weeyaan ilaahay waa caliimun bidaati suduur baa la yidhi oo xataa laabtaada waxaa ku jira waa ogyahay oo la odhan karo faa'iidatulkhabar baan ilaahay u sheegayaa haddaba maxay tahay ilaa khabarkaasay sheegto innii wadactuha unha musnad iyo musnadu ileehi waa hadal khabar ah khabarkaa waxa weeyaan baa layihi waa taxasur oo labadii aynu nidhi maaragtay faa'iidatulkhabar iyo laasim ulfaa'ida midna maba ahaba qooman bay hadalkaa u leedahay innii wadactuha unha walaysa adakaru kalunha walaysa adakaru kalunha waa taxasur iyo qoomamo marka hadalku haddii uu labadaa noqon waayo oo faa'iidatulkhabarna noqon waayo laasim alfaa'idana noqon waayo waxaa la yahdaa khuruuju muqtada daahir daahirkii sidii ay keensanayso ka baxayo waxa weeyaan wax kaluu faa'iideynaya waxyaabaha kalena waaba la helayoo istirxaam baa ka mida naxariis dalab faam baa ka mida taxasur iyo xusni iyo muruga ka mida waxyaabahaas marka insha alla ka ahaan doona alqaradu ujeeddada oo min ilqaa'i alkhabari khabar in la sheego ama war la sheego ujeeddada laga leeyahay maxaa ka mid ah alamsila tusaalayaal wuxuu yidhi wulida nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigii waa dhashay caamal fili sanadkii maroodiga ayaa nebigu dhashay waa la dhalayna waa la odhan karaa wuu dhashayna waa la odhan karaa sida musamahana waa loo laqmayn karaa wulida nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigii waa la dhalayoo caamal fili sanadkii maroodiga ayaa la dhalay wa uxiya ilayhi waxaa loo waxyooday fii sanni alarbiciina sanadkii afartan jir u ahaana waa loo waxyooday wa aqaama waa sii joogay bimakata maka wuxuu sii joogay alaaa casharata sanatan saddex iyo toban sano kadibna waa sii joogay waa markii loo waxyooday wa bilmadiinati madiinana wuxuu sii joogay casharan toban warkaa markaynu carruurteenna yaryaru sheegayno oo nebi maxamed calayhi salaatu salaam goormu dhashay taariikhda markaa berigaa xawaadista iyo dhacdooyinka ayaa lagu taariikhayn jiray oo innagoo halkanaynu maanta naahno kun iyo shan boqol ama laba kun aynu ahno dee taariikhda hijriyaduna maba jirin taariikhdan kale gaaladu tirsataana caan ma ahayn markaa dhacdooyinkii iyo dagaaladii iyo waxyaabihii dhici jiray baa berigaa lagu taariikhayn jiray marka taariikhda nebiga lagu taariikheeyey ee laleeyahay wuu dhashay sala allahu alayh waali wasalam wakhtigiisii waa caamulfiil waa sanadkii uu maroodiga watay ee ku soo dilay ninkii abraal la odhan jiray boqorkii maaragtay yaman sanca deganaa ayaa maka ku soo duulay qisadiisuna caan bay ahayd markuu arkay carabtu siday u jecel yihiin kacbada oo u weyneynayaan oo ay sanad walba ugu xajiyayaan oo laba bilood saddex bilood ugu maqnaanayaan ayuu daar badan oo qurux badan buu ka dhisay sanca markaasuu yidhi new bal daarta lafteeda dee aniguna guri wacan baan dhisae kolba ha iska wada daynina laakiin bal taydana ila eegaoo ani lafteeda taydan ha loo soo xajiyo taydu waa cajiib bay qabtaa kitaaba ka qurux badan hal cajiib ay ahdo dheer bay ahayd bal dabeedna nin carabaa dee xanaaqay oo waa kii dabadeedna intuu soo dhargay bahashii daarta quruxda badnayd dhex fadhiistay weliba wuxuu u dhigayna dee gidaaradu marmariyey gidaar walba uu ka buuxiyey aroortii abraha iyo raggiisa markay yimaadeen baashii waxay imaadeen oo gidaar walba la marmariyey yaa xanaaqii dee warkaa u xanaaqay awal kacbadaba dumiisma lahayn waa kii markaa yidhi aan soo dumiyeyba haddaba kacbada eedna waa kii maaragtay meesha dee sii watay ee dagaalka ku qaaday ee markuu halkii gaadhayna ilaahay waa kii maaratay dayra abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil dhagxaanta waa tii ilahay subxana watacaala uu dee kusoo daadiyey marka sanadkaasaa lagu taariikhaynaya marka bal hadalka ay wulida nabiyu sala allahu alay wasalam caama alfili waa uxiya ilayhi waa loo waxyooday fii sani alarbiciin isagoo afartan jira wa aqaama bimakkata maka wuxuu deganaa alaaa casharata sana saddex iyo toban sano ma deganayna saddex iyo konton sano u deganaa afartankii horena dee ugu dar soo maa wuxuu u jeedaa bacd albictha ayuu saddex iyo toban sii deganaa wa bilmadiinati madiinana markaa wuxuu sii deganaa caashiran markaa wixii waxay isku noqonayaan saddex iyo lixdan sano ayuu markaa ku wadaa waa war warkaas marka waa faa'iidatulkhabar oo qofkaynaan ogeyn ama carruurta aynaan ogeyn anigu waan garanayaa dee markii ugu horreysay lay sheegay nebiga calai sala slam sanadkuu dhashay iyo waxa weeyaan sanadkii lasoo bicadiisa anigu waan garanaya ma garanaysaan sanadkii u horreysay laydin dhigay masalada anigu waan garanaya sabuuradda xataa meeshay kaga taallaan garanaya marka dee si cilmigan laygu dhigay waayo suuratulfiil tafsiirkeeda ayaa naloo ku dhigay weliba qisada layaab kale waxay ahayd inan baa macallimad noo ahayd inan baa noo dhigtay oo sabradda ku qortay marka wax la ilaawi kara miyay tahay waxa wax cajiiba wey marka waxa weeye qofkii carruurteenna aan ogeyn markaynu u dhigayno dee warkaasi waxa weeyaan waa faa'iidatulkhabar miaalka ku xigaa wuxuu ahaa wey kaana cumar ibn abdicaiis cumar ibn cabdicaiis ibn marwaan raximah llahu tacaala waxa uu ahaa laa yaaqudu midaan ka qaadan min beyt ilmaali beytulmaalka guriga xoolaha guriga bangiga waa hadda lehdaaye beytulmaal almaal waa xoolihii de beytna waa gurigii marka wuxuu ka dhigan yahay imka bangiga bangiga albankulmerkasi waxa la ydhahdo ee dowladdu ay leedahay ee xoolaha ummadda ka dhexaysa yaalliin ee lagu xiftiyo ayuu ahaa waxa uu ahaa mid aan ka qaadan maxay sheeyan waxba kama qaadan jirinba mushaharba kama qaadan walaa yujri uma qorinoo calaa nafsihi naftiisana ugama qorinoo kama siinin min alfayi fayga iyo qaniimada waxyaabaha ka gaalada laga soo qaadanayo dirhaman uu ka maarmayba qisadiisu way badan tahay alkhaliifatu saalix wlmelik alcaadil cumar bin cabdicasiis ibn marwaan waa garanaysaanoo markuu ahay taarikhdu ahayd hijiridu ahay boqol iyo kow ayuu wafaaday waxaana khaliifada la saaray waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankii adigoo laba sano iyo waxbuu hayey iyo dhowr bilood dhexdooda ayuu hayey suhdigiisa iyo cadaaladiisa iyo arrimihiisuna waa wada mashhuur kaasna waa khabar waa faa'iidatulkhabar cumar bin cabdicasiis baa laynooga sheegayaa miaalka saddexaad wuxuu yidhi laqad nahabta ninbaa wuxuu kugu yidhi laqad xaqiiqaa nahabta waad kacday min nawmika hurdadaadii alyawma maanta mubakiran waqti horaad maanta hurdadii ka kacday aduu ku leeyahay hurdadii baad ka kacday ay adigu soo naftaada ma ogid goortaad kacday iyo dee adaa uga cilmi badan iyo goortii aad seexatayba marka muxuu kuugu sheegayaa wuxuu kuugu sheegayaa inuu og yahay niyagu inaad waqti hore saa ka kacday laazim alfaa'ida baa la yidhahdaayo macnaha wuxuu u warramayaa adna waa kula ogahay niyo inaad goor hore kacday saaka waan ku ogahay oo dadaasho waa ku kaa laqad nahata waxaad kacday min nawmiga hurdadaadii waxaad ka kacday alyawma maanta mubakiran baad ka kacday miaalka saddexaad waxa weeyaan afraadaan idhaahdee anta tacmalu niyo waxaad ka shaqaysaa fii xadiiqatika beertaada waxaad ka shaqaysaa kula yowmin maalin walba nin baa kugu yidhi niyo waxaan ogahay maalin walba inaad beertaada ka shaqaysato anta tacmalu dee marka taasi waxa weeyaan waa laazimu lfaa'ide faa'iidatu lkhabar ma aha ee waa laazimu lfaa'ido adigaabaa og goorta aad dee beertaada ka shaqaysato adigaaba og sidaa daraaddeed ninkani kuu warrami maaye wuxuu rabaa uun inuu ku yidhaahdo waan kula socdaa oo waan ku ogahay inaad beertaada maalin walba ka shaqayso taana waxaa laleeya labada miisaalla waxa weeyaan waa laazim ulfaa'ida baa la yidhahdaa miisaalka shanaad wuxuu noqonayaa qaala yaxya albarmakiyu yaxyihii reer benu barmak barmak niman la yahahda u abtirsadaa nin la yidhaahdo oo waxa weeyaan waa yaxya ibnu khaalid ibnu barmak haanuun rashiid bay wasare u ahaan jireen oo aad isku wanaagsanaayeen markii dambena uu ku xanaaqay intay iyagu xumeeyeen dabeedna askaxuu ka dhigay mid jabanayo midsiisu ka dhigay oo waa xidhxidhay oo waa leeyay marka nin iyagii ka midaba ayaa wuxuu yidhi qaala yaxya albarmakiyu yukhaatibu isagoo la hadlaya alkhaliifata khaliifadii haaruuna rashiid loodhan jiray ayuu yidhi ina albaraamikata aladiina rumuu lidayka bidaahiya sufru lwujuuhi calayhimu khilacu lmadallati baadiya ina albaraamikata baraamikada aladiina kuwaasoo rumuu lagu tuuray lidayka agtaada lagaga tuuray bidaahiyatin musiibada nimankaa musiibadu kula kulantay agtaada nimankaasu sufrul wujuuhi weeyaan kuwo wejiyadu ay cawlan yihiin weeyaan manaa wejigii caddaa ee quruxda badnaa wuu dhiig roorayoo wuu madoobaaday marka finish bay noqdeenoo maaragtay waa wejigoodu waa cawlan yihin maanta waa finish waa dhig roor calayhimoo korkooda ayay saaran tahay ama calayhimoo korkooda ayay ka muuqataa khilacu lmadallati dullinimada dharkeedii baadiyatun calayhim khilacu lmadallati khilca oo khilac deedna loo jamciyey waa malaabista waa dharka weeyaan dharka laysa siiyey la sugiye marka khilacu lmadallati dullinimada maaragtay dharkeedii baadiyatun waxaa ka muuqataa calayhim korkooda warkaa muxuu sidaa u leeyahay haaruuna rashiid waa ogyahay nimankan waxaa ku dhacay waa ogyahay xaaladoodana waa la socdaa laakiin hadalkaa wuxuu leeyahay wax la yhahdo istirxaam u naxariiso haddaba ka kala daa ayuu leeyahayoo nimanka haddaba yani jeelasha ka soo daayo intaa dhibta gaadhay ku filane haddaba ka daa weyn qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi tabaaraka wa tacala xikaayatan isagoo ka xikaayoonaya can zakariya calayh salaam nabigiisi sakariye zakariya ayaa wuxuu idhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ini aniga wahana waxaa jilcay alcadmu laftii way jilcday minii xaale xaggayga ka ahaatay laftaasi lafahii way jilceen washtacala waa ololeyo wuu huray alra'su madaxiina shayban xagga ciro cira ayaa wada qabsatay oo sida maaragtay ayay wadaxaygana waa wada caddaaday hadalkaa uu jeedinaya zakariya calayhi salaam uu leeyahay rabbi inii wahanalcadmu khabarkaa khabarkaa ilaahay waa ogyahay marka faa'iidatulkhabar maaha laazimulfaa'idana maaha oo ilaahay laazimulfaa'idana looma sheego ilaahay waa caliimun min daati suduur daahir iyo baatinba isku siba u arkaa haddaa hadalkaa muxuu uga jeedaa ujeeddada uu kaleeyahay maxay noqonaysa waxaa la leeyahay waa iska taxasul iyo qoomamo weeyaan hadalkaas oo yacni khuruuj muqtada daahir wax la yhahdo ayuu hadalkii noqday wax kale u baxay waa ilaahu i naxariiso waa istirxaam waa idhaaru dacfi wakaas saasaa la odhanaya qaala axad alacraabi waxa weeyaan mid reermiyiya reermigii carabta mid ka midabaa wuxuu yidhi yarsi isagoo u naxariisanaya welidu macnaa u barooranaya ayaa waxau idhi walamaa dacawtu sabra bacdaka walasa ajaaba lasaa dawcan walam yujib isabru wain yanqadic minka arajaa'u fainahu sayabqa calayka alxusnu maa baqiya dahru walamaa dacawtu sabra bacdaka walasaa ajaaba alasaa dawcan walam yujib isabru walamaa dacawtu sabra markaan sabirkii u yeedhay bacdaka dabada oo aan aad dhimatay baan sabir u yeedho sabirow ii kaale aan sabreen walasa murugana waa u yeedhay waxaan damca inaan labadaa kulmiyo oo dhinacna ka sabro qadartaa ilaahay igu keenay dhinacna aan kaaga murugoodo saasaan damcay dabadeedna maxaa dhacay ajaabal asaa murugadii bay ajiibtay dawcan qasab iyadu waa ii timi waa murugooday walam yuujib ima ajiibin asabru sabirkii ima imano sabri kari waaye nag kaa sabri kari waaye haddaba wuxuu idhi fain yanqadic haddii uu go minka xaggaaga arajaau rajadii hadday ga goday adduunyada aan kaa rajaynayey oo adduunyada inaad wax igu tarto aan ka rajaynay haddii ay taasi go'day sayabqaa calayka waxaa baaqi noqonaya korkaaga alxusnu murugadii weligaan waan kuu murugoon maa baqiya dahro intaan noolah taasina waad aragtaayo waxa weeyaan khabarkaa waxa uu sheegayaa waa uun murugadaa weeyaan waa idhaaru lxusni weeyaan miaalka sideedaad waxa wey qaala camar ibnu kalhuum ayaa waxa wey camar ibnu kalhuum waa taqlibi waa ninkii reer banu taqlibi ee fanka miidhan ahaaye ayaa waxa weye idaa balaqa alfitaama lana sabiyun takharu lahu ljabaabiru saajidiina idaa balaqa hadduu gaadho alfitaama naaskadaynta sabiyun sabi hadduu gaadho lanaa xaal inankaasi annaga uu yahay inan yaroo annaga ahoo sabi ah haddii naaska laga daayo maxaa dhaca takhiru lahu waxaa u dhacda aljabaabiru nimanka waaweyn baa u dhaca saajidiina sujuud xaalay sujuudsan yihiin war inankan yari waaye ee hadda naaska laga daayo dusha lagu sidaa alla waa reer banu taqlib bismillah war kuwa khatartaha inankaasay sujuud ku salaamaan buu ku leeyahay intay sujuud bay ku salaamaan marka maxaad mooday nin weynoo dee soconayo gaashaan iyo waran site iyo haddii ciyaalkii yaryaraa ee sabiyadaha dusha lagu siday ay dadkii u sujuudayaan marka faam halfaan la yidhahdo idaa balaqa haddii uu gaadho alfidaama naaskadaynta lanaa xaalo annaga noo sugnaaday sabiga soo socdaa sabiyun sabi hadduu gaadho taqiru lahu waxaa u dhacday aljabaabiru nimanka waaweyn baa u dhaca saajidiina xaalay sujuudsan yihiin hadalkaasna waa fakri weeyaan muxuusaa uu leeyahay waa fakri kataba waxa uu qoray daahir ibnu xuseyn ninka la yahdaa oo wasiir buu ahaaye ila alcabaas ibnu haadi ninka cabaas ibnu haadi la yidhahdoo ka mida cabaasiyiintii madaxdoodii ayuu u qoray markaa raiisul wasaraa buu ahaa daahir ibnu xusein alcabaasna wuxuu ahaa markaa hawaali buu ahaa barhsaa buu ahaa waqad istabdaahu waxa uu raagsaday markaa wasiirku raiisul wasaaruhu waxa uu raagsaday istabdaahu wuxuu raagsaday fii kharaaji naaxiyatihi cashuurtii ka iman jirtay dhinaciisa gobolka cashuurtii laga soo dallici jiray ayaa ninkaa la yahda cabaas ibnu muusa la raagay oo dowladdu miisaaniyaddii ka rabtay ee ku soo xarayn lahayd caasimadda ayuu la raagay markaasuu hadalkan u qoray wuxuu ihi walaysa aqulxaajaati xaajaadka ninka u saaxiibka ahi ma aha man baata mid ahaaday naa'iman nin hurdama ninka danta lihi ee shaqada loo diray ee muhimka ahi nin iska seexda maaha walaakin akhuuhaa ay aqulxaajaati ah xaajaadka ka u saaxiibka ahi man yabiitu waa ninkii barya oo hoyda calaa wejlin baqdinku hoyda weeyaan abu ayib daahir ibnu xusein min kubaari alwasaraa wasiir buu ahaa wuxuu ahaa yani ra-iisul wasaare kan imka nahno marka ma'muum buu u hayey ninka la yahda alhaadi isaguna wuxuu ahaa markaa barhasaab buu kuufa kuufu ka barhasaabka ahaayo amiin ayuu u ahaa isla cabaasiyiintii khulaasada waxay noqonaysaa alaslu waxaa u asala fi lkhabari khabarka waxaa u asala an yulqaa in loo sheego liaxadi qaradayni laba ujeedo midunbaa loo sheegaa warka hadda kadibna sidaasaad balaaqda u isticmaalaysa niyo markaad war sheegayso warkaaga u midaantay ujeedooyinkan inaad midun u sheegto weya warkaaga o waxaa weeyaan ifaadatulmukhaadabi qofka aad la hadlaysay inaad u faa'iidayso alxukma xukunka inaad u faa'iidayso xukunku waa waa isnaadka aynu dhini oo maxkumu caleyhiga iyo maxkumu bihiga ayaa xukun la odhanaya dee labadaa marka laysu nisbeeyo nisba dihniya iyo nisba khaarijiya iyo nisba kalaamiya baa jirta marka hore maskaxdaada ayaad dee warka ku qabanaysaa dabeedna waad ku hadlaysaa waaqica marka la tagana waa nisba khaarijiya oo ama run buu noqonaya ama been buu noqonaya waniga hadda soo sheegnay khabarka nisba kalaamiyana waa maxay waa ficilkii faacilka aad saartay ama mubtadii khabarka aad saartay waa nisba kalaamiya nisba dihniyana waa sida maskaxdaada ku jirta marka waxaasaa la nisbadaasaa la yahdaa isu nisbaynaysa wax xukun ifaadatu lmukhaadabi mukhaadabka faa'iidayntiisa alxukmu xukunkii aad u faa'iidayso alladii xukunkaasoo tadamanadu ay koobsatay aljumlatu jumladu jumlada musnadka musnadulhi ka kooban iyo quyuud wixii raacaybaa xukunka ay koobsanayaan inaad qofkaad la hadlayso aad u faa'iidayso horta ujeeddada koowaad ee warka loo sheegaa waa taa wayusamaa dalika alxukmu xukunkaana waxaa lagu magacaabaa faa'idat alkhabar baa lagu magacaabaa warkan aad sheegayso faa'iidadiis baa lagu magacaabaa beeha waxay noqonaysaa ifaadat lmukhaaabi qofka aad la hadlaysay warka u sheegayso inaad u faa'iidaynayso ee ana almutakalima ka hadlaya oo mukhaadibka ahi caalimun inuu ogyahay bilxukmi xukunka ogyahay wa yusamaa dalika taana waxaa lagu magacaabaa laazim alfaa'idati faa'idada kii ka dhalanayay baa lagu magacaabaa oo faa'iidadaa laasimkeeda ayaa lagu magacaabaa labadaa hadalku hadduu ka soo tago waxaa la yidhahdaa kharaja alkalaamu can muqtada daahir hadalkii wuu ka baxay sidii daahirka ahayd oo waxyaabo kaleu faa'iidaynaya sidii lagu yaqaanay maaha laakiin muqtada alxaal wax la yhahdo buu galaye muqtada daahirkii wuu ka baxay baa la yidhahdaa qaacidada koobiya soddonaad waxay noqonaysaa qad yulqa alkhabaru khabarka in loo faa'iideeyo oo loo sheego liaqraadin ujeeddooyin ukhraa oo kale ujeeddooyinkaasoo tufhamu laga fahmo min asiyaaqi hadalka socodkiisa min siyaaqi alkalaami wa qaraa'in alaxwaal ayaa hadalka laga faa'iidaysanaya ujeeddadaad ka leedahay minhaa waxaa ka mid a maa ya'ti waxa imanaya oo ah alistirxaamu naxariis oo markuu ku lahaa ina albaraamikata aladiina rumuu ladayka bidaahiya sufru lwujuuhi markuu sidaa lahaa yaxya albarmaki dee ilaa waa og yahay haaruun rashiid nimankan wixii ku dhacaye hadalkaa waxa uu sheegaya naxariis u naxariiso tarafaq ayuha almawla calayhim faina rifqa biljaani citaabun oo kii shaacirku lahaa yani inaad haddaad isaga naxariisto qofkii iska cafido intaasaa canaan ugu filan marka waxa wey istirxaam iyo naxariis buu uga jeedaa beh waxay noqonaysaa idhaaru dacfi dacfigaaga inaad muujisato rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayban markuu sidaa u sheeganayay zakariya rabbigiisa u sheeganayay dee dacfigiisubuu iska muujinayey oo dadka u muujinayay ilaahay waa ogyahay wax kastoo dhacayaba idhaaru taxasur inuu qofku murugo muujisto alfakru inuu faanayo idaa balaga fitaama lana sabiyu takhiru lahu ljabaabiru saajidiina warkaa faan buu uga jeeday ninkaas waxaa kaloo ka mid ah alxahu in laysku boorinayo cala asacyi waljiddi in la dadaalo oo qof baad waxaad weeyaan kusii boorinaysaa dadaal kusii boorinaysaa iyo aqraad kale ayaa jira oo markaa hadalka loo sheego oo iyadana khabarka loo sheega ayaa jira marka intaasun baynu kusoo khulaasaynaynaayo hadal markaad sheegayso ama qofkan mukhaadabkaa baad warkaad sheegayso u faa'iidaynaysaa ama adiguba inaad og tahay oo la og tahay baad u sheegaysaa ama se ujeeddooyin kale oo naxariisasho iyo maaragtay murugo iyo faan iyo waxyaabo kale ayaa hadalkaagu faa'iidaynaya ee war maaragtay faa'idat alkhabr iyo laazim alfaa'ida midnaba ah ma aha intaasunbay khulaasadii qaacidadu ay noqonaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed